الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الشيخ رحمه الله باب العرايا وغير ذلك وحو باب يحيى عرايا دي يا عرايا وحانا حين يعني غير كده alcaraaya baabkan wuxuu sheekhu kaga waranaya raximah ullah bayca la yidhaahdo baycu lcariya baycii musaabanada ahaa ee xadiidkii horeyn kusoo marnay waxa uu naqsinayey xadiidkaasi bayca musaabanadin xaaraan yahay marka baycaas ama iibkaas baa laga soo reebay caraayaan suuraddeeduna waxa weeyaan waxa waktigii jaahiliga dadkii hore jaahiliga ahaa ama carabtii hore waxay samayn jireen geedaha timirta ah waktii abaarta ay dhacdo ayaa geedaha timirta ah waxay siin jireen qofka aan midho lahayn aan beerna lahayn baa la siin jiray oo markaa geedahaasuu qaadanayo dabeetana dhirtaas timirta ah timirtaa inta gurtuu dabeetana uu cunto ahaan u isticmaalayo markaa qofkaasi siinaya sida neefkii geel ahaa ama adhigi ama markaa laxdii ama riyihii irmaanaa ay u siin jireen qofka maneexo ahaan yacni maalsiin ahaan oo intuu neefkaasi caanaha uu leeyahay bay siin jireen si uu marka waxa weeyaan uu caanaha uga cabo markuu caanahaasi dhammaadaanna waa soo celinaya sidaasoo kale u siin jireen marka geedkii timirta ahaa in lagu iibsado yani midhihii geedka saarnaa in lagu iibsado midho timir ah oo qalalan musaabana la odhan jiray waa waxaa loo ruqseeyey dadka ahlulcaraayaga la yidhaahdo suuraddeeda imaamu malik raximah ullah sibuu isagu markaa ku tafsiiriyey waxa uu yidhi waa in qofkii uu qof yani qofka baarta iska lihi wuxuu u hibeynayaa qof buu siinayaa geedaha timirta ah midhaha ku yaallo siinayaa dabeetana wuxuu odhanayaa midhahaas adaas kale qaado waxaa dhacaysa markaasi inuu qofku ku soo noqnoqdo beertii soo gelitaankan beerta kolba uu soo gelayo geedihii la siiyey marka uu ka goosanayo baa uu ku dhib mudanayaa ninkii lahaa geedahan iyo beerta dabeetana waxaa loo ruqsayay qofkaasi inuu ka iibiyo timirtii timir inuu kaga iibiyo l maadaama aad kolba usoo noqonaysid ood soo gelaysid beertii oo timirtii aada qaadanaysid timirta qalalana ee aada haysatid adigu keen tan geedka saaranna qaado sidaasuu ku tafsiiriyey isagu tafsiirka kale imaamu shaafici raximah llahu saaray ka jumhuurtana ah waxa weeyaan baycu rutab baycu ratab calaa ru'uusi nakli biqadri kaylihi min atamri kharsan waxa weeyi timirta ratabka ah ee geedka markaasi saaran ba waxaa lagu iibsanayaa timir kale oo qalalan iyada miiskeeda iyadoo oo la miisay oo waxa weeyaan geedkan timirta inta saaran baa la qiyaasaya saa la odhanaya intaasoo kiilo weeyaan intii oo kiilo oo timirabu qofkii bixinaya taas baa la yidhaahdaa caraayaad ama cariya la yidhahdaa marka waxaad arkaysaa inuu beyci musaabanada yahay musaabanadan waxay ahayd timirtaa geedka saaran oo lagu iibsado timir markaa qalashay oo markaa laisku bedesho xaaraan baynay ahayd waayo waxaan la garanaynin in ay isku mid yihiin oo isleeg yihiin iyon kale markaa waa la ruqsiyey عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay rakhasa lisaaxibi alcariyati wuxuu u ruqseeyey saaxibu alcariya an yabiicahaa inuu iibiyo bikharsihaa qiyaasteeda inuu ka iibiyo inuu qiyaaso yani inta kiilooya tahay buu qiyaasaya ya waxaa geedahan saaran ero qodan qiyaasaya inta kiilo ay noqoto oo timiro ku iibinaya marka markan wuxuu odhanayaa shantaa geed ama intaasoo geed boqol galaan baa saaran boqol kiilo baa saaran boqolkii kiilo oo timuru ku iibinaya marka an yabiicahaa inuu iibiyo bikharsihaa qiyaasteeda inuu ku iibiyo walimuslimina bikharsihaa inuu ku iibiyo qiyaasteeda oo tamran timir ah yaakuluunahaa iyagoo cunaya rutaban xaal ay tahay iyadoo ratba yani cuntada cunto ahaan bay u cunayaan timirtii geedka saarneyd waay marka rakasa lisaaxibi alcariyati an yabiicahaa bikarsihaa waa loo ruqseeyey timirtii inuu dad qofkaas marka wax waysaa ku iibsado marka culimmadu masaladan cariya caraayada la yidhaahdo waxay u dhigeen shuruud barhkoodna wax laga qaatay xadiidka xadiidkan hadda aynu hayno baa laga faa'idaystay shardi kood waxa weeye saaxibu alcariya in yani qofkan timirta haystaa inuu horta cunto ahaan uu u qaadanayo ugu bedelanayo ya'kuluunahaa raqaban qofkan u baahan timirtan geedka saarani ee timirtan qallalan haystaa timirtan geedka saaro waa inuu u baahan yahay cunto ahaanna ugu baahan yahay waxa ku dhacay inuu ka baac mushtareeyo kii ka baac mushtareynaya isaga uma banaana musaabale noqonaysa waa xaaraam weeyaan marka isagii yeelkiisu inuu baahan yahay cunaan ko shardiga labaad waa inuuna haysanin lacag uu ku iibsado hadduu heli lacag uu ku iibsado waa iibsanaya uma banaana markaa inu timir ku bedesho waayo timirtan timirta lagu bedelanayaa waa laba shay oo isku jinsiya inay islaekaadaan ba la doonayaa islaekaanshihiina meesha waa ka maqan yahay oo timirtan geedka saaran marka la qiyaaso tan kale lagu markaa inta kiilo noqoto la qiyaaso waxaa laga yaaba inay tan lagugu bedelay inay ka badataa marka yaraato marka waa inuu lacag ku iibsado una haynin hadduu lacag ku iibsado waa haysto xaaraan bay noqonaysa inuu ku bedesho shardiga saddexaad waa inayna ka badanin shan awr intay qaadaan waa ina ka yaraato si xadiidka soo socda bayna tusin doonaa shan awr wayna ka yaraataa ama shan awr wayna ka ziyaadin wayna ka badanin hadday ka badato waxaa la ogaanayaa inuu qofkani uu ka baacsharanay inkasta ahlucilmi qaar kamid suurado ka markaa ka duwan marka ay soo saaraan ay tilmaamaan waxa weeyaan maalan lw ishtarىa شhakص min baayicayn faأkar خamسaةa awsuqin صaxa ayضا yani ninka beerta iskale haddii laba qof inta u yimaadaan mid waliba uu ka qaato hamسaةa awsuq kana shan awr intay qaadan bu ka qaatay kana shan awr intay qaadan bu ka qaatay way banaantay yani shan awr labadii midba bu ka qaatay marka waxa weeyaan midba shan awr bu ka qaatay waa laba qof oo kala duwan baa waxay ka iibsanayaan hal nin oo keliya bay ka iibsanayaan oo timir ay kaga bedelanayaan timirtii geedka saarnayd sida cagsigeedana waa waa ansaxaysaayo waxa weeyaan hal nin oo keliya baa laba nin wuxuu ka kala iibsanayaa laba qof ayuu wuxuu ka kala iibsanayaa khamsata awsuq marka mar walba waa inana wedaarana shan shan wisqi waynana wedaaranin shan wisqi hadday ka badato ma ansaxayso xadiidka soo socdana ayna tusin doonaa shardiga sadde afraad waxa weeyaan an yataqaabada qabla atafaruq intayna kala tegin ay kala qaataan waayo waa laba shay oo laisku iibsanayo marka waa in aan lagu kala tegin meeshi inaan riba gelaysay asalki wuxuu ahaa sheegaana shay ribo weya buu ahaa asalkiisu ribo buu ahaayo laba shay isku jinsioo laisku iibsanayo timir timir lagu iibsanaya riba ayaa gelaysa marka waa la ruqseeyey tan maadaama tan la ruqseeyey waxa weeyaan baaqi buu ku ahaanaya wixii loo dhigi jiray ribada oo ah in aan lagu kala tegin majlisulcaqdigii iyada oo markaa mid uu maqan yahay ama waa maah yahay waa in la kala qaataa qabla atafaruq fatamru bikaylihi waxa weeyaan timirtii waa lagu waad miisi doontaa masalan geedihii marka la qiyaaso ee la idhahdo intaas oo intaasoo geed waxa saaran intaasoo kiilooba saaran marka la idhaahdo waxa weeyaan intii oo kiilo ee lagu sheegay baad adigu timirtii ku bixin doontaa geedahan ninkii geedaha lahaana adigii geedihii wudii kala banayn doona waxa weye ka dhex bixisugayo adigu markaa geedihii waad ka goosan doontaa wakti aad u baahatid yaad qaadanaysa marka attakhliya isagoo geedihii buu ku banaynayaa aduna waxaad siinaysaa timirtii oo miisaad siinaysaa shardiga ugu dambeeya ee shardiyan waxa weeyaan shardiga shanaad ah in geedihii la qiyaaso bima ta'uulu ilayhi tamran bialabi lmumaasala si ay iskugu dhadhawaato waxaa la samaynaya waa la qiyaasaya geedahan timirtaa inta saaran inta kiiloda saaran baa la qiyaasaya intaasoo kiilooba saaran baa la leeyahay qiyaas ahaan dabeetana intii oo kiilo timira u bixin doonta marka shuruudda noocaasoo kale ah baa loo dejiyey saaxibulcariya shuruudaha marka la helo way bannaan tahay in timirta geedka saaran lagu iibsado timir qalalan oo marka waxa weeyaan qofku sito asalkeeduna wuxuu ahaa inuna inuunay bannaanayn sida oo kale waxay yidhahdeen ahlucilmigu hadduu qofku iibsado geedihii timirtii saarnaa hadduu iibsado dabeetana uu ka tago ilaa ay qallasho baycii waa burayaan liannahu asbaxa laysa fii xaajatin ila alradab qofkani waxau noqonaya qof aan u baahnayn timirtan ratabkaa uma baahna marka qof aan u baahnayn hadduu noqdana dee uma banaana waxa weeyaan inuu ku iibsado timir inuu ku iibsado waxaa loo baneeyey qofku u baahnaa inuu cuno ugu baahnaa ayaa ayaa loo rugseeyey marka qofkii timirtii intuu iibsaday geedihii kaga tegay dabeetana ay qalashay oo markaa waxa weeyaan halkaa ay ku qalashay baycaas waa baail baa layidhi markaa cariyadu waxay kaas can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama rakhasa fii bayci alcaraayaa bayci caraayaaga la odhanayay ayuu ruqseeyey fii khamsati awsuqin shan awrar buu ruqseeyey fii khamsati awsuqin shan awr intay qaadaan baa la ruqseeyey aw duuna khamsati awsuqin ama shan awr inta waxa weeyaan in ka hooseyso ka yar shan awr in ka yar baa la rugsayey shan awr intay qaado in ka yar baa loo rugseeyey waay marka shan awr intay qaado baa qofkii waxa weeyaan uu beerta kala bixi karaa intaa in ka badan maya hadduu ninka beertan le uu shan awr ka rarto ninka beertaa kalena uu shan shan awr ka rarto ma banaana way way ka badatay shan hamsata wasuqinoo waxay noqotay toban wisqi ayay noqotay wisqigu waa situuna saacan waa lixdan saac lixdankii uun shan ku dhufo waa saddex boqol oo saac weeyaan soo maha shan marka lix lagu dhufto waa misa saddex boqol saddex boqol oo saac buu noqonaya marka saddex boqol oo saac hamsata awsuqinkii waa lix boqol oo saac saaciina waa laba kiilo iyo afartan garaam burka marka la eego kaataas ku dhufanaysa toddoba boqoloo garaanoo dhadhow buu noqonaya warkoo inta olku qaadayin wey marka shan wisqi ama shan wisqi wixii ka yarunba noqonaysa intaa wax ka badan lama ogolo can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala waxau yidhi man baaca qofka iibiya nakhlan timir qofka iibiya dil timira geedi timirta ahaa kaasoo qad ubbirat la bacrimieyey fahamaruhaa midhaheedu lilbaa'ici kii iibiyey baa iska leh ilaa an yashtarita almubtaacu kii iibsaday inuu shardiyo mooyaane walimuslimin waman ibtaaca cabdan qofka addoon iibsadaa famaaluhu maalkiisu liladii baacahu kii iibiyey baa iska leh ilaa an yashtaria almubtaacu kii iibsaday inuu shariyo mooyaane walimuslimin waman ibtaaca cabdan ibnu muraqin wuxuu yihi raximah llah hadalkaas waxa weeyaan waxa uu ku tusinayaa in uu muslim uu la gaar yahay uu muslim gaar ahaan usoo saaro bukhaari una soo saarin walaysa kadalika faqad akhrajaha albukhaariyu sidaana mahe bukhaari sida oo kale isna waa soo saaray wa muttafaqun calayhi saasuu shleeyay ibnu mulaqin man baaca qofka iibiya naklan timir qofka iibiya geedihii timirta ahaa kaasoo qad ubirat la bacrimiyey faamaruhaa lilbaa'ici waxa weeyaan midhaheeda waxaas kale ka iibiyey ilaa an yashtarida almubtac xadiidku waxa uu tilmaamaya dhirtii la iibinayay geedihii hadda qofku uu geedihii uu iibiyo waa laba xaaladood midkood inuu geedihii beertiisii inuu iibiyo dhirtii ku taallay iyada oo uu markaa bacrimiyey amaba uu tallaalay oo dabeetana uu sugayo midhihiina dhashaan midhihi ama imika kuba yaallaan ama ha sugayaba waa uu tallaalo midhihii buu sugaya taas waa xaalad marka xaaladda noocaasoo kale ah ninka iibiyeyba iskale midhahaasi inuu shardiyo ka iibsado mooyaane uu yidhahdo maca midhahaas maadaamaad bacrimisay oo marka waxa wey ama la bacrimiyey ama la tallaalay oo midhihiiba marka waxa wey niminka ad sugaysid midhahaasi macaa midhahan ku iibsada hadduu yidhaaho oo shardigaa u dhigo dee isaga macaa midhihii yeelanaya dhirtiina isaga yeelana midhaha iminka isidanaya isagaa yeelanaya laakiin haddii marka waxa wey una shardiyin midhahaasi waxaa iska leh ninkii iibiyey baa iska leh markuu midhahaa goosto wixii midhahaa ka dambeeya ninka dhirta iibsada baa yeelanaya faamaruhaa lilbaa'ici marka famaa kaana mu'abbaran wixii la bacrimiyey fahamaratuhu lilbaa'ic bimantuuqi alxadiid xadiidka mantuuqiisa ayuu nagu tusinaya caynkaas lianna midhahani waxay noqdeen midho yani mustaqil ah bay noqdeen oo gaar ah oo geedihii ka gaara marka midhihii isagaas ka yeelanaya markay bislaadaan buu goosan doonaa waa qaadanaya wixii intaa ka dambeeyana waxaa yeelanaya ninkii markaa dhirta iibsaday baa yeelanaya laakiin hadduu shardiyo shardigaasi wuu soconaya taasi waa qodob waxaa kaloo ina tusinaya maa qabla ta'biir inta aan qofku una tallaalin ama una bacriminin ayaa marka waxa weeyaan la iibsaday midhaha waxaa iska yeelanaya almushtari qofkii iibsaday baa iskale marka midna waa bacda ta'biir midna waa qabla tabiir wixii markaa bacda ta'biir ah markaa la tallaalay midhihii markaa qofkii markaa uu eeganayo waxaa yeelanaya qofkii iibiyey inuu qofkii iibsado shardiya mooyaane marka waxa weeyaan qabla ta'biir intaan la bacriminin ka hor waxaa yeelanaya midhihii kii iibsaday baa yeelanaya waayo asalka geedahan uu iibsadoon bay raacsan tahay ka xadiisku sidaas buu u tafsiiriyey geedihii la iibsanayey kii markaa midhihii siday ee la tallaalay ama waxa weeyaan la bacrimiyey iyo marka intaan la bacriminin ka hor labadaas qaybood buu u qaybiyey taas waa mid haddaba masale dhowra ayaa markaa soo gudagelaysa oo ahlucilmigu ay tilmaaman waxaa ka mid ah masaladaasi haddii waxa weeyaan geedihii qayb ka mida la bacrimiyo oo talqiix lagu sameeyo qaybna aan lagu samaynin maxaa la yeelaya saddex arrimood bay markaa culimmadu sheegeen imaamu maalik wuxuu yidhi alcibratu bilaqlab waxaa la eegayaa dhirta beerta baa la fiirinaya haddii beertu ay u badan tahay qaar marka waxa weeyaan talqiix lagu sameeyey ama la talaalo haddii kuwa u badan tahay waxay noqonaysaa fahamaratuhaa lilbaayic beerta oo dhan fahamaratuhaa lilbaayic meelaha waxa iska yeelanaya baayaca yeelanaya oo saas ku yeelanaya haddii aqlab uu yahay dhirta beridu hadday yihiin qaar aan la talqiixinin ama aan la bacriminin ama aan la tallaalin midhaha waxaa iska yeelanaya almushtari marka maxay cibrada noqonaysaa alaqlab aqlabka hadduu noqdo talqiix waxaa yeelanaya albaayac haddii aqlabkuu noqdo marka waxa weya qaar aan la talqiixinin hadday noqdaan u bataan waxaa yeelanaya midhihii almushtari isagu saasuu u kala qaaday imaamu shaafici raximah llah isagu wuxuu yihi kulluhu lilbaayic waxa iskale haddaa waxba la kala eegi maayo miyuu badan yihiin mise u yaryihiin la kala eegi maayo kuwa la la bacrimeeyey waxa weeyaan dhammaan waxa iska yeelanaya midhahaasi waxa iska yeelanaya baaica yeelanaya waxa weeyaan iibiyihii wey imaamu axmed isagu waa tafsiiliyey wuxuu ihi geedihii la ta'biiriyey ama la talqiixiyey waxa iskale baaicii baa iskale iibiyihii baa le wixii aan la talqiixinin amaba aan la baxriminina waxa iskale almushtari xataa fi nakhlati lwaaxida geedihunba la tirinaya inta geed ee ninkani uu markaa uu talaashaday ama bacrimi midhaheedii uu eeganayo isagaa yeelanaya geedaha kale xabadba ha noqoto hadday doontee isagu ma yeelanayo ninka mushtariga ah baa yeelanayo oo iskale ama waxaa yeelanaya haddii geedahan la baxrimi ay yaraadaan ayaga laftoodii wax yar bay noqdaan kuwaan la bacilmin ay bataan kuwan waxay yeelanaya markaa baaici baa yeelanaya sidaasuu markaa u tafsiiliyey kaa tafsiil kalena moodaa inuu xadiidka waafaqayo oo man baaca naklan qad ubirat fahamaruha lilbaayici ilaa yashtarida mubtac tafsiilka axmed ba ayuu waafaqaya xadiidka walimuslimi waman ibtaca cabda famaaluhu liladii baacahu ilaa an yashtarida mubtac halkan waa addoonkii dee addoonkii la iibiyo addoonkuna uu maal leeyahay addoonkuna uu maal leeyahay addoonkii baad iibisay maalkiisi xagu maraya maalka waxaa iska yeelanaya kii addoonka lahaa ee iibiyey sayidkii baa yeelanaya ilaa inuu shardiyo ayo ka iibsanayaa mooyaane halka waxaa laga qaadanayaa addoon inuna maal una hantiyin maxama hantiya soka isaga mamluukaho la leeyahayo xoolaha uu leeyahayna sayidkiisun baa iskale waa sidaa weeyaan alxaafid ibn xajar raximah llah wuxuu yihi laa yushtaratu fi tacbiiri an yu'abirahu axad tacbiirka la leeyahay bacriminta looma shardiyo qof inuu ta'biiriyo ama bacrimiyo hadduu hawadaa iyo dabayshaa socotaa ay bacrimiso geedihii waa isku midu weyaan qofka hadduu isagu gacanta ula tago oo isagu bacrimiyo iyo haddii ay dhirta iyadu gaarkeedaba marka waxa weyaan ay talqiixaas u qaadato waa isku mid weyaan xukunku isku mid buu noqonayaa waxa weyaan midhahaas waxaa yeelanaya un baayica ilaa an yashtarida mubtac can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man ibtaaca acaaman qofka cunto iibiya falaa yabichu yuuna iibinin man ibtaaca acaaman qofka cunto iibsada falaa yabichu yuuna iibinin xataa yastawfiyahu ilaa uu oofsado ilaa uu markaa gacanta ku dhigo iyada oo kaamil ah oo dhammaystiran miiskeedii iyo miisaankeedii labadaba man ibtaaca qofka iibsada acaaman cunto falaa yabichu yuuna iibinin xataa yastawfiyahu ilaa uu qabsado oo gacanta uu ku dhigo uu soo oofsado iyadoo kaamila wa fii lafdin xataa yaqbidahu ilaa uu qabto ilaa uu gacanta kusoo qabsado soo qaato yuniibini wa can ibni cabaas radia allahu canhuma milahu ibn cabaasna kan oo kale ayaa isagana laga wariyey xadiidku waxau na tusinayaa inaanay banaaneen cuntadii in la iibiyo cuntadii aada soo iibsatay inaad sii iibisaa inaynay bannaanayn adigoo aan gacanta ku soo dhigin oo aan soo qaadanin cuntaad iibsatay cuntadii aad iibsatay sii iibin maysid iyadoo bartii aad ku iibsatay taalla iibin maysid oo aan ka soo qaadanin oo aan soo tirsanin ama aan soo miisanin ama aan soo miisaamanin waa inaad soo oofsataa haddaa la tiriyo waa inaad soo tirsataa haddaa la miisaamo waa inaad soo miisaamataa haddaa la miiso waa inaad soo miisataa yani waa in shaygii aada iibsatay aada marka waxa weyaan aada soo qaadataa gacanta ku dhigtaa welibana bartii aad ku iibsatay waa inaad ku iibinine waa inaad ka qaadaayo meeshii aad ku iibinayso aad ku iibisaa ashyaada haddaba la iibiyaa qabsashadoodu waxay ku kala duwan tahay de ashyaadii ba kala duwan marka waxay u qabsanaya laba qaybood shay manquula iyo shay markaas waxa weeyaan caqaara ama kayru manquula shayga manquulka ah ee la qaado waxa weeyaan waa in uu qofkii uu qaadaa meesha waa inuu ka qaadaa meesha kale uu geeya wixii manquul aan ahayn ee aan rarmaynin ee aan la qaadi karaynin waxa weeyaan waa in loo banneeya masalan dhulkii oo kale dhul baad iibsatay ama guri baad iibsatay gurigii aad iibsatay gacanta seed ugu dhigi karaysaa waa in lagu banneeyo furayaashin gacanta lagaa saaro markaas gacantaas ku dhigtay wey dhulkii hadday noqotana saasoo kale hadday beer noqotana saasoo kale waa in lagu banneeyaayo furayaashoodii iyo wixoodii dhan lagu wareejiyaa deetana adu markaa aad la baashirtaa shayga haddaba manquulkiihina waa sii kala duwanaanaya fama yatana famaa yutanaawalu bilyadi kaddaraahimi wاdanaaniiri wاthawbi faqabduhu biاtanaawul shaygii gacanta laisugu dhiibi karayo sida lacagtii oo kale iyo maryihii oo kale hoyago nocaas o kale waa in gacanta lagaa saara gacanta lagugu dhiibaa waa in lagu soo dhiibaa deetana aad qabsataa aad qaarataa la socota waay hadduu shay khafiifa yahay waa inuu qaataa hadduu shay la kaxaynayo yahay sida neefkii xayawaanka ahaa oo kale waa inuu hogaanka qabsadaayo ula socdaa hadduu yahay shay la miisayo waa in loo miisaa deetana u qaataa hadduu yahay shay la rarayo waa inuu rarao meesha uu ka qaado waa haalu majar iyo kuyaga lamidka marka waa inuu shaygii gacantiisa waa inuu soo galaa markuu gacantiisa uu soo galo waa inuu iibiyaa markaasuu iibinaya shaygii la miisayay shaygii aan la miisaynin isku mid ba waa isku mid un cuntadii kii la misay kii aan la misayn intuba waa isku mid oo waxa weeyaan meeshii aad ku iibsatidna ku iibin maysid ilaa aad oofsatid ood gacanta ku dhigtidna iibin maysid waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi man ishtaraa طacaaman falaa yabiicu hataa yastafiyaha oo yaqbidahu qofka cunto markaa iibsadaa yuuna iibinin ilaa uu markaa uu gacanta ku dhigo shaygii ama uu soo oofsado waxa uu leeyahay cabdlaahi bni cumar ibn khaaab radi allahu canhu kunaa nashtari acaama jazafan cuntada ayaan iibsan jirna iyada oo aan la miisin bilaa wasnin walaa kayd iyadoo aan lana miisaamin aan lana miisin baan iibsan jirnay bul cuntada fanahaana rasuulu lahi sal la slam xataa nanqulahu min makaanihi rasuulku waa noo diiday inaan cuntadii sii iibino aanu saa ku iibsanay cuntadii marka waxa weyaan aanu iibsanay in aanu sii iibino waa noo diiday ilaa aanu meeshii aanu ku iibsanay aanu ka rarno mooyaane waa meesha laga raraa marka lagey marka cuntadii la miisayey iyo tii aan la miisayninba waa isku mid weeyaan haddaad iibsatay halkii aad ku iibsatay ha ku iibinin kasii qaad waad ka qaaddaa waad geysa halkee meeshaad ku iibinaysa waxaa abu daawuud iyo axmed sasar bisnaadin saxiix nin baa shaam ka yimid cabdillaahi ibni cumar baan malaynayaa iyo xadiidka markaa warinayay wuxu nin baa shaam ka yimid waxa uu keenay saliid dabeetana waan baayacay waxaan ka mid noqo dadkii marka waxa weeyaan tujaarta ahaa ee beec mushtariga ahaa ee baayacayay ayaan ka mid noqdayoo aniguna waan baayacay oo waan la gorgortamay dabeetana waan ka iibsadayba san la gorgortamayaba waan ka iibsaday dabeetana nin baa isoo kacay buu yidhi markaan ka iibsaday wuxuu isiiyey macaash buu isiiyey bui aan raalli ku noqday macaash buu ii saaray saliiddii aan ninkan ka iibsaday macaash buu isaaray aan raalli ku noqday deetana gacantiisaan qabtay buu li adriba calayhaa marka dee gacanta masiiladoo kale gacanta la sasaaraay deetana waa la jaraya si aan gacanta u jaro oon bayci u socodsiiyo baan gacantiisii qabtay buu yidhi gacantii aan islahaa ku qabo wa nin baa xaggaa dambe igaga yimid oo deetana dhudhunkaygaasi yuu xagga dambe iga qabtay buu yidhi waan daymoodayoo mise waa zayd ibnu thaabit saxaabiga zayd ibnu thaabit wey deetana wuxuu igu yidhi laa tabic xataa taxuuzahu ilaa raxlik ha iibinin ilaa aada qaadid ood meeshaadi geysatid meesha meeshaadi ilaa aada geysatid ha iibinin halkan soo kumaad iibsanin ha ha ku iibin bartan qaado halkii geyso waxa weyan aad ku iibinaysa fa ina rasuula allahi sal sl nahaa can dalik rasuulku waa diiday arrinkaasi fa amsaktu biyadi tana gacantayda baan iska qabtay bul waan iibkii waan ka joogsaday ka waran hadda macaash fiican lagu saari lahaa adiga oo lagugu odhan lahaa kadaa halkan laguma iibinayo ee meeshaadi qaado geyso markaasuu iibi xeel horta kanaan siiibeyey rasku soma yani macaashkan aan qaadanaya maash fiican baa la saaranayna in macaashka intaa leegoo kale in laga saari doono in kale unumahaysi in lagu saari doono marka inaad imika faidaysato laga yaaba inaad sira ka yara faidayso maya ba saxaabadii tawarucooda iyo xalmiridka markii loo sheegay xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii buu qaatay wuxuuhi fa amsaktu yadii gacantayda waan qabsaday oo waan yani baycii waan joojiyey halkaasuu kaga hadhay bayci marka in la qaadayo buu ku tusinaya marka cuntada noocay doonta ha noqoto mid la miisayo mid la miisaamo mid mi la miisay ama la miisaamay haddii xataa maalan shaygii aad soo miisatid oo meeshii aad ku iibsatid aad ku miisatid oo oofsatid bartaad ku iibin maysid waa inaad qaadaa oo halkii lagu iibinay aad ku iibsata halkaad ku iibsatay yani ha ku iibinay ahlucilmiga jamaaco ka mida waxay yidhahdeen ana alanshiyaaa sawaa laa farka bayna aطacaami wاsilc wاlcaqaar cuntadii iyo badeecadii iyo boloorkii iyo waxyaabaha la midka ah waa isku mid wey falaa budda min alqabdi qabla albayci shaygii waa in gacanta lagu dhigaa inta aan la iibinin ka hor ama cunto ha noqdo ama badeecad kaleba ha noqoto waa isku mid sidaasna waxaa ku cad qowlka ibn cabaas radia allahu canhuma xadiidkii gadaashii wuxu yidhi xadiiska muttafaqun calayhiga ah man ibtaaca طacaaman falaa yabichu xataa yastawfiyahu wuxuu yihi inuu qofkii cunto iibsadaa falaa yabichu rasuulka alayhi salaatu wasalaam man ibtaaca طacaaman rasuulku wuxuu yihi qofka cunto iibsadaa falaa yabichu xataa yastawfiyahu deetna ibn cabaas wuxuu yidhi xadiiska markuu sheegay waaxsibu kulla shayin milahu shay kastana waxaan filayaa inuu la mid yahay cuntadii shay kasta oo la iibinayaa cuntadii buu la mid yahayo waxau noqonayaa in gacanta marka lagu dhigo un isagana la iibiyo ka hor la iibin maayo waay waxaa la mid ah xadiidu xakiim ibnu xisaam radia allahu canhu axmed baa soo saaray bisanadin saxiix wuxuu hi qultu yaa rasuul allah waxaan rasuulka ilaahayow inii rajulun ashtari lmataac anu nin baan ahay alaabtaan iibiyaa soo iibsadaa alaabta ayaan soo iibsadaa fama aladii yaxillu lii minhaa maxaa iiga xalaala ashyaadaasi deetana wama aladii yaxrumu calaya maxaana xaaraan iga waxa aan soo iibsanaya maxaa xalaala maxaana xaaraana wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yabna akhi ida btacta baycan falaa tabichu xataa taqbidahu inankii walaalkayow yani markaad shay soo iibsatid ha iibinin ilaa aad marka aad shayga aad iibsatay gacanta aad ku dhigtid mooyaane marka inaan cuntadii gaar ku ahayn buu ku tusinaya qowlka ibn cabaas xadiidkaa dabadiyey xadiiskaas markuu aqri man ibtaca طacaaman falaya xataa yastawfiyahu waxa uu waafaqaya xadiidkan rasuulka alayh isalaatu wasalaam waxay kutusinaysaa yani fahamkii saxaabada ridwan ullahi calayh cuntadii wuxuu uga qiyaas qaatay alaabtii kale waxaana waafaqay xadiidkan ida btacta baycan falaa tabic waa wuxuu doonaba ha ahaado waxaad markaad alaab soo iibsatid ha iibinin ilaa aad shayga gacanta ku dhigtid waxaa la mid ah xadiidu zayd ibnu thaabit asaxiix cinda abi dawuud wa gayri ana rasuula llahi sal nahaa an tubaaca silac xataa xayu tubtaac in badeecadii la iibiyo waa diiday rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkii lagu iibsaday in lagu sii iibiyo waa diiday xataa yaxuuzaha tujaaru ilaa rixaalihim ilaa nimanka baacushirkii ay geeyaan ay u qaadaan meeshii ay ku iibinayeen meelahoodii guryahoodii ilaa ay u qaataan in la iibiyo halkii lagu iibsaday in badeecadii lagu sii iibiyo ayaa u diiday marka waxay kutusinayaan xadiidaas dhammaantood waxay kutusinayaan in cuntadii iyo ashyaadii kale badeecadda ahayd ay isku mid tahay oo markaa shay aan la iibinaynin ilaa qof shay gacanta ku dhigo meeshii lagu iibsadayna aan lagu iibinaynin ay noqonaysaa inuu qofkii meeshuu ka qaado uu geeyo waa sidaas marka cuntada iyo badeecadda isku mid bay noqonayaan adiladaas baana daliil u ah dadka qaar ka mida waxay sameeyaan waxaa laga yaaba inuu soo arko shay maalan welibana nooc yani iska nooc khiyaamo oo kalaa bay noqonaysaa wuxuu iibinayaa wuxuu arkay dhul buu arkayaa jaban nin baa haya deetna ninkii uu le waan kaa iibsaday carbun buu dhiibaya xoogaa carbun buu siinaya deetna wuxuu le iga qor lacagta waan ku siinaya oo taayadoo kale maalan waa la kala qoranaya nin kalu isagu markaa dhulkii ka iibiyey u tusay wuxuu dhul baan kaa iibinaya isna lacagtii buu ka qaadaya marka labadoodaybu ka dhex faa'iidaya isagoo xaqiiqatan kamu iibinin ninka dee nin kalaa yani isagu dhulkiibuu soo arkay waa jaban yahay ninkan waxoogaa faa'iida buu saartay intii laga siiyey buu siinayaa baaqigana waa la hadhaya mamnuuc ma banaano taas ta noocaas oo kale sida oo kale dadka qaar ka mid waxay sameeyaan inuu iibsado bakhaarkii intuu ka iibsado raashinkii markuu warqadii loo jaro inuu qaato suuqa ula galo dabeetana uu iibiyo qof kale ka iibiyo qofkii kale markuu ka iibiyo warqadii u dhiibay culimada ka soo qaado kiina uula hadla wuxuu odhanaya ninkaa warqadaa sita alaabtii usoo tiri iyaduna ma banaan oo xaaraam mooyaan alaabtan horta marka hore aad iibsatay soo qaado waxaad keensataa bakhaarkaagii ama meeshii aad ku iibinaysa keenso taasa bartaa ku iibi waa sidaa wey waxaa kale jirta dadka dilaaliinta qaar ka mid ihi nooc iyaduna saasoo kale waxay ku shaqeeyaan in uu labada qof ee wuxuu ka iibinaya dhexdoodii uu ka dhex samaysto markaa macaash uu ka dhex samaysto nin buu tegayaa dabeetana waxa uu leeyahay alaabta dhibsaan kuusoo siiya ama alaabtaas aad haysid waxa weeyaan waan kaa iibsad manaa iib baan u haya intaasna waan kaa siis intuu la gorgortamo oo markaa alaabtii wax ka daayo oo hoos u dhigo buu nin kale u tegay wuxuu alaab baan ku hayaa marka waxa kaa iibinaya marka alaabtii ninkii intii uu ka marka waxa weeyaan ay ku heshiiyeen in ka badan buu ninkan kale kula heshiinaya lacagtii buu kasoo qaadaya kan buu geenaya alaabta buu soo qaadaya kan buu geenaya dabeetana waxuu qaadanaya lacag buu dhexdooda ka helaya yani ma banaanta noocaas oo kale xaaraam ya marka yani kuwayo arrimaha noocaas oo dhan waa arrimo aan sharciga ku banaan wey dilaalka asalkiisu waa dee waa banaan yahayo inuu labadii qof intuu isku keeno wuxuu kala iibiyo dabeetana labadii qofba waxay siinayaan ay siiyaan ay u gartaan iyadu waa shay bannaan wey عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعما رسولك إلهي أولى عام الفتح سندك فتح مكة إن رسول الله صلى إن الله ورسوله إلهي يا رسول كيس حرم بيع الخمر خمرضة iibkeedii waa xarimeen yani xarama biicaadati damiiri ila lwaaxidi mid keliyun baa loo celiyey siyaaquna wuxuu keensanayaa in la yidhahdo xaramaa ilaahay iyo rasuulkiisu waxay xarimeen in markaa saata taniya looga dhigo oo laba looga dhigo wainamaa qaala dalika ta'aduban maca allahi tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo ka eedabsanaya diu rasuulka caynkaa u yidhi ina allaha warasuulahu ilaahaya rasuulkiisu xarama waa xarimay yani bayc alkhamr ilahay rasuulkiisu waa xarimeen marka xarama ba iyo siyaqo keensanaya in la yidhahdo waay khamriga iibkiisii baa la xarimay wlmaytati maytada iibkeediina waa xarimay wlkhinziiri khinziirka iibkiisiina waa xarimay wlsnaami asnaamta iibkeediina waa xarimay ilahay rasuulkiisu waa xarimeen faqiila yaa rasuula allah waxaa rasuulka ilaahayow ara'ayta ka warram shuxuuma almaytati maytada xaydheeda ka warram in la iibiyo fa inahaa yutlaa biha sufun doonyaha ayaa la mariyaa oo lagu dhoobaa wayudhanu biha aljuluud hargahana waa lagu subkaa wayastasbixu biha annaas dadkuna way shitaan faqaala la may huwa xaraamun iibkiisu waa xaaraan sida waa la yidhi huwa yani baycu xaraamu in la iibiya waa xaraam marka halka markastaa la yidhahdo waxa ka soo baxaya in lagu intifaacaa inay bannaanta culamada qaarkii waxay huwa xaraamun micnaheedu waxa weeyaan in lagu intifaacaa waa xaaraan marka in waxyaabaha xaaraanta lagu intifaacaana xaaraan bay noqonaysaa labadaa qowl ba ku jira uma qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga ilaahay wuxu uhi cinda dalika qaatala allahu lyahuud ilaahay yuhuud ha nacdalo ina allaha ilaahay lamaa xarama calayhim shuxuumaha maytada xaydheedii markuu ilaahay ka xarimay jamaluuhu way dhalaaliyeen uma baacuuhu deetana waa iibiyeen faakaluu hamanahu lacagtiisiina way cuneen jamaluuhu adaabuuhu way dhalaaliyeen sanadkii waxa weyaan maka la furtay ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi ilaahay rasuulkiisa waa xarimayn bayc alkhamri khamrada marka xadiidkani waxa uu sheegay khamradii inay xaaraan tahay meytadiina ay xaaraan tahay khinsiirkiina xaaraan yahay asnaamtiina ay tahay xaaraan yacnii intaaba waa la xarimay khamrada waa macruuf oo de waa la garanayaa waa shayga marka lagu sakhraamayo marka la cabo waxaa iyadana lamid oo la mid noqonaya xagga xaaraanta shay kasta oo marka ama la cuno ama la cabo lagu sakhraamayo oo caqligii daboolaya khamr waxa lagu magacaabo waa la yidhi de caqligiiba daboolaysaaba maskaxdiiba marka qof caqliga meesha ka baxayo oo waa qof bilaa caqliyabu noqonaya marka khamrada iibkeedii iyo cabitaankeedii waa la xarimay inuu laga shaqaysto waa la xarimay inuu qofku iibiyo inuu cid u iibiyo inuu markaa kaatib noqdo nin markaa qofu dee khamriga iibiyo inuu karaani noqdo ama uu kaatib u noqdo inuu u qaado kii iibinaya u qaado ama usoo qaado intuba waa xaaraam weeyaan waa la nacbalay kaatibkii baa la nacbalay kii u qorayey markaas kii qaadayey iyo kii soo qaaday yani waa isku wada mid weeyaan marka qofki ka shaqaysan maayo khamradii kasha- ka shaqaysan maayo meel lagaga shaqeeyana ka shaqayn maayo waa xaaraam weeyaan in laga shaqeeyaa inay xaaraanta ahlucilmigu waa isku waafaqeen in la cabaana saasoo kale iyaduna waa xaaraam wey marka bayc alkhamr khamriga iibkiisii xaaraan buu noqday kaas ashrabada waa inooga midnata insha allah ama acimada wixii la cuni ama la cabayey waa ku arki doona waxyaabaha la cabo ee xaaraanta abuu khamriga ku jira waxaana lamida shay kasta oo caqligii doorinayaana waa la mid ama ha la cuno sida xashiishadii oo kale ama ha la cabo sida khamradii oo kale iyo kuwoga la midka shay kasta caqligii bini aadamka doorinaya waa soo gudagelaya wlmaytati maytadiina waa xaaraan waa baktigii weeyaan maytada iibkeeda waa xaaraan shay kasta oo ajsaadeeda ka midana waa xaaraan in la iibiyaa dhagorteedii geesaheedii lafaheedii xaydheedii waxaasoo dhan in la iibiyaana waa xaaraan baktigii shayga baktigaa ajsaadiisa jidhkiisa wax ka mida in la iibiyaana waa mamnuuc iyaduna ayib khinziirkii waa doofaarkii doofaarkiina waa macruuf isna waa xaaraam cunitaankiisana waa xaaraan iibkiisana waa xaaraan asnaamtii sanamkii waxa weeyaan wixii ilaahay sukayey subxaanahu wa tacaala la samaystay la caabudayey wey ama dhagax ha laga sameeyo ama qori ha laga sameeyo ama wax kale ha laga sameeya iyadana ma banaan sanamkiina saas noqonaya xaaraan u noqonaya asnaamtii yacni kuwa dhagaxaanta laga sameeyo iyo kuwa laga sameeyo waxa weeyaan qoryaha waa isku wada mid wey marka iyadana waa xaaraan in la iibiyo waxaa la mida sawirkii sawirada xayawaanka ee la sameeyey in iyo qof dadkii bini aadamka ahaa sawir qof ibni aadama iyo sawir qof marka sawir qof ibni aadama iyo sawirkii xayawaanka sidaasoo kale in la iibiyo iyadana ma banaan waa xaaraan waxay dhahen markaa saxaabadu faqiila yaa rasuula allah ara'ayta shuxuuma almaytati maytada xaydheeda ka war marka waa maytadii wax ka mida ma lagu intifaaci karaa marka baktiga xaydhiisa waa lagu intifaacay waa kuwan sheegay marka ma la iibin karaa bay ugala jeedaan ara'ayta shuxuuma almaytati maytada xaydheeda ka war in la iibiyo fa inahaa yutlaa biha sufn doonyaha lagu dhooba yudhanu biha ljuluud hargahana waa lagu subkaa wayastasbixu biha annaas dadkuna way shitaan faqaala laa huwa xaraamu waa xaraam wey halkaasi culummadu waxay yidhaahdeen markuu leeyahy laa huwa xaraamun micnaheedu waxa weeyaan in ashyaadaa la iibiyaa waa xaaraan iibkoodu waa xaaraan marka maxaa ku baxay in lagu intifaacaa in lagu intifaacaa way bannaantay sidaa daraaddeed baa ibnulqayim wuxuu leeyahay laa yalzamu min taxriimi bayci lmaytati taxriimu lintifaaci biha maytadii haddaa la yidhi in la iibiyaa waa xaaraan in la iibiyaa waa xaaraan haddaa la yidhi kama dhalanayso in lagu intifaacaa inay xaaraan tahay oo lagu intifaaco ilaahay iyo rasuulkiisa waxay xarimeen waxaan ahayn in lagu intifaaco sida maalan maytadii oo kale de waxaad siin kartaa waxaad siin kartaa maalan eyg haddii maala ey aad leedaha o kale eygii baad siin kartaa baktigii dee waa cunaya waxaad siin kartaa waxii kale waxaad ku gaadhsan sida shimbirihi aad ku gaadhsanaysay oo kale ee hilibka cunay baad siin kartaa xaydheedii iyo wixii la midka ahaa baad shidan kartaa xaydhii oo kale baad la bixiyo dabeetana waxbaad ku qaban doontaa hargeheedii oo harigeedii baad ku intifaaci kartaa dhagorteedii baad ku intifaaci kartaa iyo waxyaabahi la midka ahaa marka xagga intifaaca waad ku intifaaci kartaa laakin liibiya xaaraan in dhagorteedii liibiya waa xaaraan in xaydheedii liibiya waa xaaraan iyo kooyada la midka laakiin nafci in lagu intifaacaa way bannaan tahay markaasu waxa uu yidhi sheekhu raximah llah lianna baaba alintifaaci awsacu min baabi lbayc baabka intifaaca in shaygii lagu intifaaco ayaa ka waasacsan baabka bayca iibka marka shay la diiday oo la yidhi yaan la iibinin in la iibiyo waa xaaraan la yidhi ayaa xagga nafciga lagu intifaaci karaa in la iibiyana waa xaaraan in lagu intifaacana way bannaantay sidaasuu markaa ugu tilmaamay falaysa kullu maa xaruma baycuhu xaruma alintifaacu bihi shay kasta oo la yidhi waa xaaraan iibkiisu in lagu intifaacaa xaaraan bay noqonaysaa maaha saas markaas markaa halkan waxaan ka qaadanaynaa inay bannaan tahay maytadii in lagu intifaaco matalan asnaamtii oo kale in la iibiyo waa xaaraan laakiin waad ku intifaaci kartaa saad ugu intifaaci inta hadduu qori ka samaysana qoriga aad jajabisid baad wax ka dhigan doontaa guri baad ku samaysan doontaa khashab gurigii baad ku samaynay haddaa dhagax laga samay de dhagaxii intaad tajibisid baad guriga ku dhisan doontaa ama shay kale ku qaban doontaa wahaluma jar yacni intifaaci waa lagu intifaaci karaa laakiin iibkiiba xaaraana in la iibiyo ba xaaraan noqonaya sidoo kale culimmadu waxay sheegeen imka khamradii oo kale maxaa loo xarimay iyo maytadii iyo asnaamtii waxay yidhaahdeen laa yaxrumu baycu shayin ilaa liaxadi amrayn shay xaaraan ma noqdo ilaa laba arrimood buu xaaraan ku noqdaa imaa cadamu lintifaaci bihi shaygaasi intifaac in lagu intifaacaan banaanayn in lagu intifaaco ayaan banaanayn nafcigiisa in la qaato marka iibkiis iibsashadiisa la iibsanayaa waxay noqonaysaa idaacatan lilmaal maalkii oo la dayaca noqonaysa sida markaa sanamkii oo kale wa ta labaad shayga labaadna waxau noqonayaa wa imaa linajaasatihi shaygii waxaa loo xarimay waa nijaas sida baktiga oo kale baktiga waa waa nijaas weeyaan sida khamradiina waxay dhahdeen waa nijaas marka shaygii imaa nijaasnimadiisaa loo xarimay oo shaygaasi waa nijaaso mar hadduu nijaas yahay in la iibiya waa xaaraan ama intifaac baan ku jirinoo maadaama aan lagu intifaacaynin wax nafciya una lahayn in la iibiyana waa xaaraan sida asnaamta oo kale sanamkii markuu dhagax ka samaysan yahay ama qori ka samaysan yahay da waa caynun daahira waa shay daahira weeyaan laakiin in lagu intifaaca xaaraana nijaas maaha laakiin intifaaciisiiba xaaraan noqday marka wuxuu noqonaya xaaraan marka ashyaadii labada midkood unba loo xarima ama nijaasiiba loo xarimi doonaa ama cadamu lintifaac sidaas bay ahlulcilmigi ay tilmaameen raxmat ullaahi calayh uma qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yihi cinda dalika qaatala allahu lyahuud yahuud nimanka la yidhaahdo ilaahay ha nacdalo ina allaha lamaa xarama calayhim shuxuumaha ilaahay markuu xaydheedii u ka xarimay yani maytada xaydheedii markuu ilaahay xarimay jamaluuhu way dhalaaliyeen uma baacuuhu deetana waa iibiyeen faakaluu amanahu deetana lacagtiisii bay cuneen marka xeelad bay sameeyeen markii la yidhi maytada xaydheedii waa idinka xaaraan maxay sameeyeen way soo qaadeen way dhalaaliyeen markay dhalaaliyeen kabacdi bay iibiyeen xaydh maaha bay yidhahaan shaygan oda xaydh waana laga xarimay laakiin kana xaydh maaha waa saliid ama waa wax kale magac bay u bixiyeen marka xeelad in la sameeyo oo shay xaaraan ah oo ilaahay xarimay in xeelad lagu xalaashadaa ma banaan xeelad qofkuu sameeyo xeeladaa ku xalaashada iminka maytadii oo kale waxa weeyaan waa la xarimay xeydheedina waa la xarimay marka markii sidaa loo loo sheegay bay waxay sameeyeen inay markaa soo qaadeen xaydhe oo markaa ay shiileen dabeetana ay iibiyeen marka yani xeelad shay ilaahay u xarimay subxaanahu wa tacaala xeelad xalaal looga dhigi maayo sidoo kale shay kasta oo ay xaaraan tahay in la cuno in lagu intifaacaana ay xaaraan tahay laa yajuuzu baycuhu in shaygaa la iibiya ma banaana walaa yaxilu aklu amanihi lacagtiisa in la cunaana ma banaana yani shaygaas ma banaan baab salam waxa uu baawi yahay salamkii salam iyo salaf waa isku macno waxa weeyaan tacjiil الthaman fi majlis اlcaqd wa ta'jiil almuhman waxaa la sameeyaa yani waa bayc jiri jiray iminkana waa jira tacjiil thaman fi majlis اlcaqd majlis lcaqdigii meesha wax lagu kala iibsanaya baa lacagta la dhiibaya shaygii la iibsanayna dib u dhacaya maalan nin baa alaab buu soo waarida magaaladuu yimaadaa alaab buu keenaa deetana beledka dhulku yuu ka keenaa alaabta ama beeruu leeyahay oo beerahaasu ka soo guraa waxa weeyaan raashinka marka waxaad samaynaysaa waxaad leedahay intaasoo kiish oo waxaan kaa iibsaday maalan sareena ayaan kaa iibsaday lacagtoodu waa imise waa intaa lacagtoodu waa taa waxaad ii keenaysaa bisha hiblaayo ama waqtigaas baad ii keenaysaa halkaan ood igu keenaysaa isna waa yahay buu leey waxaa lahadaa salam ama salaf baa la dhahaa lacagtii waa iminka la bixinaya alaabtii lagu iibsada dib u dhacaysa alaabtiina dib u dhacaysa yani alaab soo socota oo aad keenaysid oo soo waaridaysid baa lacagtii sii qaadanaysa laakiin alaabtaas waa in noqoto alaab laisla garanayo oo macluum ah oo sifadeeda iyo nooceeda la garanayo iyo qadarkeeda waqtiga waqtina waa in loo sameeyaa oo waqti ay ku imanayso qofkaa lagu keenaya waa in la qabsadaa meeshii lagu keenayna waa in la sheegaa marka bayca noocaasi waa bayc saxiixa wey in lacagtiina iminka la bixiyo alaabtiina laga heshiyo waqti lagu keenayo salam baa la dhahdaa oo kaa sheekhu sheegay salafna waana kitaabkii sunnahana waa ku caddahay waa nooc deynta ka mid ya ayuha aladiina aamanuu ida tadaayantum bidayn ila ajli musama faktubuuh waa nooc deyntii ka mid unbu noqonaya عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا وحو سوق لها المدينة مدينة أيو يمين وهم يسلفون يقو إسا السياء في الثمار مرها مرها السنة سنة يو السنتين يو الثلاث صدح سنة لبا سنة صدح سنة فقال من أسلف في شيء قف كالشيء قف أما هي فليسلف في كيل معلوم كيل معلومة هكسيو ميس معلومة ولا قرنيو ووزن معلوم iyo wasan iyo miisaan macluum oo la garanayo ilaa ajalin macluumin ilaa waqti la garanayo madal magacaaban waa inuu xusiya marka shuruudii loo dhigayay salamka xadiiskii baa caddeeyey waata koowaade shayga la kala iibsanayaa waa inuu macluum yahay shay la garanayo weynu shay majhuula maya alaabtaad keeni doontiduun alaabo badanna waa keena noocay tana lama garanayo ma banana taas hadduu alaab fara badan keenayo matalan raashin badan buu keenaa oo bariiskii lahoo burkii lahoo haruurkii lahoo arbixidii lahoo saliiddii lahoo waxaaso dhan buu keenaa alaabtaad keeni doontid baan kaa iibsaday alaabti noocuu keenaya lama garanayo ma banaana taas shaygan aad iibsanaysid ee lacagtii iminka aad bixinaysid ee ninkan uu kuu keenayo waa in uu yahay shay macluum ah shay majhuula ma asaxay waa ko haddii la miisaamo ama la miiso miiskiisii miisaankiisa waa in la garanayo hadduu shay la tiriyana tiradiisi waa in la garanayo intaas oo kiish ama intaasoo galaan ama intaasoo kiilo waktiga uu ku keena waa in la qabsadaa madal saddex bilood laba bilood bil saddex cisho yani waa in muddo mucayan ah la sameeyaa shuruudaha noocaasa marka la helo salamkii ama salafkii wuxuu noqonayaa mid saxiixuu noqonaya haddii la waayana waxau noqonayaa baatil buu noqonaya mid aan saxiix aan ahayn iminka dadka bacmishariga waa sameeyaano dee nin baa laga yaabaa alaab inuu soo waaridayo marka alaabta soo waaridayay baa laga sii iibsanaya lacagtii baa loo sii siinayaa alaabta markay u timaadana qofkiibuu gacanta ka saaraya marka waa in alaabta noqoto alaab sifaysan oo sifa kole tafaasiilkana waa leedahay intaasoo ugu muhiimsan qadima qadima rasuulu llahi sal sl almadinata madiina ayuu yimid wahum yusrifuuna fi thimaar iyagoo midhaha kala qaata asanata wasanatayn yani lacagtii wuu sii bixinayaa midhihiina waxaa loo keenayaa sanad ka bacdi ama laba sannadood ama saddex sannadood faqaala man aslafa fi shayin qofka shay bixiya yani amaahda falyuslif fii kaylin macluumin kayl macluumaha ku qaato wa wasnin macluumin iyo wasan macluum miisaan macluum oo la garanayo ilaa ajalin macluumin marka salafkii waa lacagta oo iminka la bixiyo majlisulcaqdiga lagu bixinayaa alaabtiina gadaal baa markaa u dhacaysaayo wakti baa la qabsanaya la keenaya kaasaa salam la dhahda halkaan ku dayna wa sala allahu ala muxamed waali wasbi bismi illahi raxmaan raxiim الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله باب الشروط في البيع وحوباوي أي shuruudii bayca dhexdiisa la dhiganayay yacni labada qofay wax kala iibsanayaa shuruud ay dhiganayeen shuruud waxa weeyaan waa shuruud ay maaragtay labada qofay wax kala iibsanayaa ay dhiganayaanoo waata halkan uu kaga hadlayo iyo shuruud lbayc oo ah bayca laftiisu shuruudu leeyahay kan shuruudii baycu lahaa xagga horen kusoo marnay marka tan waxa weeyaan ilzaamu axad almutacaaqidayn labada qof ee wax kala iibsanaya ayaa ka kale ku laasimsiinaya caqdiga awgii maa lahu fiihi manfaca wuxuu nafci ugu jiro manfaco iyo nafci wuxuu ugu jiro buu ka kale ku xidhaya إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة شروطا بيعة تاسا لقرأت شدا لبدا قف اي وحكا لإبسانية إبيه إبساده مد كمد أه با ككاله وحو كل لازم سينا يا وح إساقا منفعة يوجد عقدك أوي ما بيعة أوي وح إساقا نفع يوجد buu ka kale ku laasimsiinaya kaasaa la ydhahdaa shuruudaas shuruud fi lbayc waa kaa weeyaan ahlulcilmigu shuruudan uma arkayaan inuu yahay mid fulaya ilaa uu shardigaasi uu dhaco caqdiga dhexdiisa mooyaane markii wax la kala iibsanayo shardigaas imanaya markay labada qof wax kala iibsanayaan buu midkood ka kale shardiga dhig u dhigaya ama iibiyaha shardigan dhigaya ama iibsadaha shardigan dhigaya marka waktiga la kala iibsanaya weeyaan fii sulbi alcaqd waktigaa caqdigu marka uu dhacayo ee wax la kala iibsanayo markaasunbuu shardigu muctabar u yahay ama mid fulaya u yahay micnaheedu waxa weeyaan shardigu asixi maayo qabla alcaqdi walaa bacdahu caqdiga hortii inta waxba aan la kala iibsanin ka hor shuruud la dhigan maayo markaan kala iibsanayna wax ama markaasaan ku iman doona waan kaa iibsan doonaa shuruudu markaasi dhigaysa intuuna caqdigu u dhicin ka hor baad shuruud dhigtay adigu iibsadihii haddaad tahay ama iibiyihii mid ama iibiyihii yacni shardigaasi shardi fulaya maaha ama markii caqdigu dhacay wax la kala iibsaday dabadeed buu shardigani yimi markaana mid soconaya maha marka shardigan labada qof midkood uu dhigayo ee ka kale uu ku laasimsiinayaa waa in uu noqdo mid waktiga wax kala iibsanaya dhacaya waktigaasoo shardigii qofkuu dhigaya oo qofka kale marka waxa weeyaan uu dhigaya oo ku laasimsiinaya marka caqdiga ka hor inta waxba aan la kala iibsanin ka hor ama marka la kala iibsado dabadeed shardiga asixi maayo oo sidaa ashuruud fi lbayc shuruudan la dhiganayo bayca waxay u qaybsantaa laba qaybood mid waa saxiix midna waa faasik labadaas uu qaybsamaya shar shuruud saxiixa iyo shuruud faasid ah ka saxiixa shardiga saxiixihi waxa weeyi waa ka aan khilaafaynin hiya alatii laa tukhaalifu muqtada alcaqd caqdiga iyo bayca iyo wax kala iibsigu waxa uu keensanayo waa ka aan khilaafaynin shardi baa ayuu markaa labada qof wax kala iibsanaya midkood uu ka kale u dhigaya shardigaasi waxaan la kala iibsanayo wixii uu keensanayey kama hor imanayo oo ah qofkii maalan inuu shayga u hantiyo milkuu yeesho oo kale iyo waxyaabaha lamid kala labada qof markay wax kala iibsadaan ilan baycani wuxuu leey wa muqtaduu leeyahay marka caqdigu wuxuu keensanayey ama waxa uu keensanayo waa shardiga aan khilaafaynin shardiga noocaasoo kale ah waxaa laazim ah in lagu camal falo shardigaasi wuxuu keensanaya in lagu camal falo oo qofka kale uu fuliyo shardigaasi baa waajib noqonaya waayo rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam almuslimuuna calaa shuruuطihim markaa muslimiintu waa shuruudda dhigteen bay dee markaa ay ku sugan yihiinoo waxa weye qofba qofka kale shardiga uu u dhigay waa fulinayaa shardigaasi markuu yimid aan khilaafaynin caqdi waliana alasla fi shuruud asixa shuruudda waxaa asal u ah inay markaasi ay saxeex yihiin shuruuddaasi shardigu inuu asaxo ilaa shaaricu inuu guriyo mooyaane ahlucilmigu kulley shuruudda laba qol bay ku leeyihiin shuruudda bayca la dhiganayo qole waxay dhahan alaslu fi lcuquudi washuruudi fiiha alxadar halka iminka halkan nidha innagu waliana alasla fi shuruudi asixa shuruudda waxaa asal u ah inay markaa uu asaxayo shardigii la dhigay ilaa shaaricu markaa uu ibdaaliyo oo uu buriyo mooyaane ama uu diido kaasi waa qowl ahlucilmigu ay leeyihiin qowl kaleo jira odhanaya shuruud alaslu fi lcuquud washuruud fiiha alcadar fiiha alxadar waxaa asal u ah shuruuda iyo cuquudda la dhiganayo inaanay bannaanayn ilaa sharciga wuxuu ku soo arooray inuu bannaan yahay mooyaane waa qowlu ahli aahir iyo in fara badan oo ka mid a usuusha abu xaniifa iyo imaam ashaafici raximah llah saas daraadeed ba shuruud fara badan oo halkan anu ku aqrii doono